dowladda federaalka ah ee soomaaliya ayaa sheegtay in ay waddo qorshe ballaaran oo lagu xakameynayo abaaraha weli ka taagan soomaaliya kuwaas oo saameyn xoogan ku yeeshay dad iyo duunyo fara badan kulan dhowaan ka dhacay magaalada muqdisho oo ay ka soo qaybgaleen mas-uuliyiin ka tirsan dowladda iyo khubro ka socotay dhinaca hay-adaha gargaarka ayaa lagu sheegay in dowladda soomaaliya ay samaysay xogo dhammaystiran oo ku aadan abaaraha ku habsaday soomaaliya saraakiil ka kala socotay dowladda soomaaliya bangiga adduunka midowda yurub iyo qaramada midoobe ayaa sheegay in qorshaha dowladda soomaaliya ay samaysay uu yahay mid looga samatabixi karo dhibaatooyinka ka dhasha abaaraha soomaaliya kusoo noqnoqday wasiir ku-xigeenka wasaaradda beeraha ee soomaaliya xaamud cali xasan ayaa xusay in qorshaha cusub ee wado dowladda soomaaliya islamarkaana ay taageerayaan ururo caalami ah uu keeni karo in gargaar la gaarsiiyo dadka nugul ee abaaruhu ku dhufteen waxaana uu intaasi ku daray in ay hoos u dhigi karto khatarta xooggan ee intaa badan keenaan abaaraha dalka kuwaas oo loo aaneeyo xilli roobaadyadii la filayay oo yaraaday xidhiiriyaha arrimaha gargaarka qaramada midoobey ee soomaaliya beterte kaleeg ayaa sheegay in qaramada midoobey ay door weyn ka ciyaari doonto qorshaha dowladda ee ku aadan in la xoojiyo gargaarka deg dega ah ee la gaarsiinayo goobaha ugu badan ee ka dhacaan musiibooyinka abaaraha